maalintan oo la xuso sanad walba labaiyo tobanka mey waxaa aas-aastay qaramada midoobe si loo kordhiyo wacyiga ku saabsan muhiimadda ilaalinta caafimaadka dhirta si loo dhammeeyo gaajada loo yareeyo saboolnimada loo ilaaliyo deegaanka islamarkaana loo kobciyo horumar dhaqaale maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta waxaa la xusaa labaiyo tobanka mey sanad walbo waxaana u asteystay qaramada midoobay si loo muujiyo muhiimada ay leedahay ilaalinta dhirta loona kordhiyo wacyiga ku aadan dhirta kaasoo looga hortagayo halista cudurada iyo cayaanka ay ku hayaan dhirta adduunka oo dhan dhirta waa tiirka nolosha waxay soo saaraan ogsijiinta aan neebsano waxay bixiyaan ilaa iyo boqolkiiba siddeetan cuntadeena balse caafimaadka dhirta waxaa halis gelinaya cayayaanka cudurada dhirta ku dhaca iyo isbeddelka cimilada dhirta oo caafimaadkeeda iyo badqabkeeda la ilaaliyana waa dadkiiyo sugnaantii cunnada loo ilaaliyey waa nafsadii bini-aadamkoo la ilaaliyey waa iyadoo maxay ahaytoy isbeddelka bini-aadamka marba marka ka dambeeya sii badanayo oo oo sidii cunto ku filan loo heli lahaay si dadban iyo si toos ahba iyadoo laga shaqeeye waaye dhirtana aaday muhiim u tahay caafimaadkeeda iyo badqabkeeda in laga shaqeeyo oo maalin noocan oo kale aho maamuuskan oo kale leelna loo sameeyana runtii waa arrin la bogaadiyo aad iyo aadna u fiican sanad kasta ilaa iyo boqolkiiba afartan dalagyada cuntada caalamka ayaa hallaaba sababo la xiriira cuduro iyo cayayaan taasoo dhaqaalaha adduunka ka khasaarisa in ka badan laba boqol iyo labaatan bilyan dalalka soo koraya khasaarahani wuxuu u keenaa cuniyari iyo saboolnimo sii kordhaysa
bulshada gobolkan si qaasa markaa ugu soo daadego dhirta waxay ku ilaali karaan horta in loogu qalabeeyo oo statetka iyo federaalkuba ay ka wada shaqeeyaan sidii loogu qalabey lahay aqoonta cudurada ku dhaco cayayaanada ku dhaco iyo geedaha aan loo baahnayn ee la tartamo ee dhibaateeyo dirta intaasoo dhan in maxay ahaytoy aqoontooda la siiyo iskiilkooda la siiyo in la sameeyo cilmibaarista iyo horumarinta la xiriirto dhanka plant protectionka ama ilaalinta badqabka dhirta
halku-dhigga sanadkan ee maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta waa caafimaadka dhirta cunnada iyo qorshaha dhulka waa baaq loo dirayo dowladaha beeralayda cilmibaarayaasha iyo dhammaan mu'aadiniinta si loo ilaaliyo dhirta ilaalinta caafimaadka dhirta waxay gacan ka geysan kartaa kow yareynta adeegsiga sunta beeraha labo ilaalinta kala duwanaanta nooleed iyo deegaanka saddex kordhinta ganacsiga iyo suuqyada caalamiga ah afar adkaysiga isbedelada cimilada dalalka sida soomaaliya kenya ama dal kale o aada doorato horumarinta caafimaadka beeralayda iyo ogaanshaha hore ee cudurada dhirta waxay si toosa u saameyn karaan guusha ama khasaaraha xilliga dalaga ilahi xamdigiisa inta badan waxaan ku guuleysanay deegaanada hirshabeelle in laga joojiyo dhuxushii la guri jiray zaa-idka loo guri jiray oo loo iibgeyn jiray adduunweynaha caalamka taasoo aan la kaashanay dowladda federaalk soomaaliya oo ayada gacanta ku haysa dekedaha laga dhuufiyo dhuxusha aada ayay noogu suura gashay inaan ilaalino dhirta si deegaankii uu badqabo oo u nabadgalo oo culeysyadii iyo xaalufintii lagu hayay u baaba-do marka wasaaraddeena muhiimad gaar ayay siisay inay ilaaliso dhirta maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta international day of plant helsi waxaa si rasmiya loo aqoonsaday sanadkii labada kun iyo labaatankii qaramada midoobe ayaa shan iyo tobankii disembar labada kun iyo labaatankii si rasmiya u meelmarisay qaraarka lagu aas-aasay maalintan iyadoo lagu xusaayo muhiimadda ay dhirtu u leedahay nolosha deegaanka iyo amniga cunnada waxaana la go-aamiyey in sanad kasta labaiyo tobanka bisha meey loo dabaaldego maalintaani xuskii ugu horreeyey ee maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta wuxuu dhacay labaiyo tobankii mey labada kun labaiyo labaatankii muhiimaddana waa dhir caafimaad qabta waxay keentaa dad caafimaad qaba deegaan badbaado leh iyo mustaqbal ifaya